ururka bisha qaraxii soobe waxaa ka soo gaaray khasaaro maaliyadeed iyo khasaaro nafeed iyo khasaaro hantideed intaba sida aad arkayso daartii weyneyd ururka bisha ee soomaaliya laga maamulayay burbur badan ayaa soo gaaray hadday ahaan lahayd in daartii qaybo ka mida ay dumaan darbigii hore uu dumo muraayadihii ay daataan baabuurtii loogu adeegayay hay-adda bishacas oo qaar hay-addu ay lahayd iyo qaar shaqaaluhu ay lahaayeenna waa aada bay ugu burbureen haddii aan u imaado geerida shaqaalaha bishacas waxaa inooga dhintay total ahaan lix qofood ayaa ku dhimatay qaraxii lix qofood ayaa nooga dhimatay dhaawacuna wuxuu gaarayaa ilaa iyo shan iyo toban qofood intaa keliya ma ahayn hay-adda bishacas volontiirkeeda iyadoo dhubkaa ay qabto dhibkaa uu gaaray ayaa misena hay-adda bishacas volontiirkeeda uu har iyo habeen u taagnaa in uu door lixaad le ka qaato caawinta walaalaha soomaaliyeed ee qaraxa wax ku noqday hadday ahaan lahayd in ay qaadeen meydadkii oo meydadkii dhulka yiilay meydadkii laamiga yiilay war xataa waxaa jiray shaqaaluha volontiirka ah ee bishacas ay kasoo bixiyeen darbiyada hoostooda waxaa kaloo jirtay in ay u sameeyeen gargaar deg deg ah kuwii qabay dhaawacyada waad og tahay qofka haddii uu shil galo ama qarax ha noqdo ama baabuur shil ha noqdo wuxuu u baahan yahay at least in wax loo qabto ilaa iyo isbitaalka laga gaabsiinaya hadday ahaan lahayd in loo sameeyo dhiigoojin hadday ahaan lahayd in si deg deg ah access loo helo lagu geeyo isbitaalkii si loola tacaalo marka waxaan ka qaadanay sida aan isleeyahay oo bulshada soomaaliyeedna ay og tahay beesha caalamkuna og tahay sida telefishinada iyo wakaanaha wararka baranta laga soo daaya waxaad arkaysaa shaqaale voluntiira oo jaakadii guduudeed ee bisha caswata ee dhex ordaya beeshii wax ka dhaceen sida ay sameeyeen ummadda soomaaliyeed oo dhan qaadaya dhaawacyadii duubaya digjoojin u sameynaya meydadkii wax ka qaadaya hortooda ma dhihi karno anaga intaa iyo intaa weli ilaa iyo haatan telecomaaliyo si saxan looma sameyn waad arkaysaa musawirada waad arkaysaa daartii daartii completely dabad saddex dabaq weeye muraayadihii waa daateen darbiyadii qaar baa dumay oo gudaha ah darbigii hore ee bisha cas completely waa dumay masaajid ku dhex yiilay bisha cas sidiisuu dab ku tukanayay ugu dumay wallaahi hadduu ma sahlana ma sahlana haddaan kuu sheego khasaaraha maaliyaed ee la gaaday haddii aan kuu sheego safiyo gabar la yidhaahdo waxay ahayd r f l kay ahayd qolooyinka baafinta ee la shaqeynaysay volunteer bay ahayd yar la yidhahdo calinuur rasdaallaha u naxariistee muqdisho branch buu ka tirsanaa volunteer buu ahaa maxamed maxamuud barqadan iya la yahdo volunteer buu ahaa dadka mashaajidka kudum ku jiray aadan cabdidulle imbas la yidhahdo volunteer dalawan ayuu ahaa asad cabdulle axmed wuxuu ahaa ilaalada xarunta ururka bishacas aadam yuusuf cali asna wuxuu ahaa first and action team oo volunteer ah gargaarka degdeg kuwa sameeyo ahaa intaba allaha u naxariistay meelo kale oo xarumaha ku leedihiin oo isla muqdisho miyaa jira mise marka laga raabo xaruntaas dhexe
branji muqdisho branji ayaa iyadana waxay xarun ku leedahay sayidka agtiisa sayidka agtiisa oo ah xaruntii hore ee bishacas ay ku shaqeyn jirtay xilligii barishabaadkii marka xaruntaasaa kaalin ka qaadatay in loo gurmado dadka
xaruntaas shaqaalihii ka socda shaqaaluhu waa iskooda shaqaalihii iyo xaruntaan shaqaalihii joogay labaduba ma kala reebana wixii bisha cas ahaa oo markaa joogay iyo kuwa yimidba dadkii aad bay u gurmadeen insha allahu tacaala waa jiraysaa saameyn laakiin marnaba ma hakan doonaan ururka bisha cas mar kasta wuxuu u taagan yahay in uu caawiyo bulshada soomaaliyeed ee taagta daran kuwa dhibaatada soo gaarta inagoo siyaasadeenu ay tahay weliba dhexdhexaad midada kale ururka biscash waa hay-ad qaran waxaa iskale shacabka soomaaliyeed waxay rawaadaysaa shacabka soomaaliyeed